haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan shirka doorashada ee madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku leeyihiin muqdisho waxaana noo soo diyaarisay wariyaheenna v o a ee muqdisho seenab abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan oo aanu maanta ku eegayno rajada laga qabo shirka lagu wado in uu ka furmo muqdisho kaasoo uu ugu baaqay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble dowladda ee maamul goboleedyada ee ku aadan xal u helista qabsoomidda doorasho wadar ogal ah shirkan muxuu kaga duwan yahay wadahadaladii hore oo ay hogaamiyayaasha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay yeesheen balse guul daraystay maxaase la gudboo ra-iisul wasaaraha si uu u abuuro is-aaminaad u dhexaysa dhinacyada dowladda iyo maamul goboleedyada barnaamijka waxaa marti igu ah oo ka qayb galaya ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore soomaaliya ahna wasiirkii hore ee gaashaandhigga xildhibaan xuseen carab ciise wasiir ku-xigeenkii hore waxbarashada xildhibaan faysal cumar guuleed brofesor yaxyo sheekh caamir oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo injineer axmedeey maxamed muuse bara jaamacadeed sidoo kalena wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho haddii aan ku horeeyo xildhibaan faysal ra-iisul wasaaraha ayaa shirkan isugu yeeray maamul goboleedyada haddaba shirkani muxuu uga bedelnaan karaa shirarkii hore
shirkan uu ka duwan yahay shirarkii hore wuxuu kaga duwan yahay iyada oo sida aad la socotaan madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku wareejiyey mas-uuliyaddii shirka ra-iisul wasaaraha iyada oo ra-iisul wasaaruhu uu casuumay dowlad goboleedyada dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada si ay uga soo qayb galaan shirkaasi shirkaasi waxaa la filayaa inuu miro dhal fiican yeesho soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan beesha caalamkuna dadaal badan bay gelisay sidaas aawadeed iyada oo qulqulatooyinkii ka dhacay magaalada muqdisho markii uu baarlamaanku ansixiyey labiiyo tobankii bisha in xukuumadda in loo kordhiyo iyo golaha shacabka iyo dhammaan muddo laba sano ah kororsiimadii ay diideen shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo dhammaan ay ka wada hor yimaadeen markii ay taasi timiday kabacdi baarlamaanku wuxuu ka noqday muddadii kororsigii labada sano ah taasi aawadeed ba waxaa ka timiday in uu ra-iisul wasaaruhu hogaamiyo doorashada iyo amnigeegaba marka taasi waxay marka kutusaysaa in ay ka bedelan tahay lana rajaynayo inay wax badan isbedelaan taasoo aan ku rajo weynahay in guul badan ay halkaasi ka timaado shirkaasna waxaan leenahay annaga oo ummadda soomaaliyeed iyo dhammaanba eegayna in ilaahay ka dhigo kii lagu najaxo haddii allah wadal ogolaado xuseen carab ciise maxay tahay aragtidaada ku aadan rajada laga qabi karo in uu guulaysto shirka muqdisho
kulli de soomaali baan nahay waan doonaynaa wax wanaagsan inay ka soo baxaan mar kastaba oo soomaali anfaca mustaqbalkan u wanaagsan laakiinse marka la macnaynayo waalinida ama definition of insanity waxa weeyaan inta wixii hore lagu celceliyo natiijo cusub laga filo saddex mar baa dhuusan marab la isugu yimi oo actorska iminka aad sheegaysaa ka soo qayb galeen waxna waa ka soo bixi waayeen tan iminka waxaa sida keliya wax uga soo baxayaan natiijo cusub waxaan wadaa isleeyahay in kow lagaga dhabeeyo saad sheegtay wareejintii awoodda lagu wareejiyay ra-iisul wasaaraha oo ah sidii madaxweynihii hore sameeyey in awoodaha oo dhan la wareejiyo awoodaha amniga doorashooyinka kale maaha awoodaha amniga dalka doorashooyinka iyo maaraynta doorashada oo ay la yeelanayso stakeholders o dhan fadhigan imika la fadhiisanayo la fadhiisan doono waa inuu noqdo mid ka hore ka duwanee madaxda koonfur isku isku isugu yimanayso keliya oo waqooyina owanteeda aanay fadhiyin stakeholderska la ballaadhiyo inay noqoto heshiis ay bulshada soomaaliyeed wada leedahay wixii inta meel la isku urursado la soo saarayey wax la doonayey markaa in shaar la tolanayo way shaqayn weyday waa lagu soo kala kacay xamar baa la isugu yimi waa lagu kala kacay weliba hal dhinac baa kacay dhinaca doonaya maanta inuu qabto shirka ayaa ka kacay waxaan doonaynaa markaa markan haddii ay dhab ka tahay waa in dadka kasoo qaybgelay stakeholders o dhan soo fadhiistaan waa in waqooyi oo odaygeedii ugu sarreeyay dalka uu hogaaminaya soo fadhiisataa waa in bulshada soo fadhiisataa waa inay maxay ahayd musharaxiintu soo fadhiistaan siyaasiyiinta dalku soo fadhiistaan shacabka soomaaliyeed mustaqbalkooda in looga shaqeeya hadii la rabo waa in eh, eh, eh, noqda fadhi eh, loo dhan yahay soomaalidu dhan u dhan tahay on group yani anaa invitationka samaynaya anaa shirka qabanaya anaa ajandaha dejinaya hataa ajandaha waana tala sii ogaadaa wax laga wada hadlayo marka runtii eh, haddii la doonayo inay hagaagto waa in saa loogu dhaq- loo dhaqmaa shirka looga arinsanaya arrimaha doorashada injineer axmed deyn
waxyaabaa looga hadli karaa waa uun haddii qalad uu dhacay hore sidee baynu u saxnaa intaa uun baa laga hadli karaa sidee baan shuruudo dheeraada dadkii had iyo jeer la wareegi jiray u keenin oo runtii daaliyey ummadda daaliyey shuruudahaas oon loo baahnayn in wax dambe lagu soo daro wixii hore madaxweynaha meel ha fadhiistaa la yidhi meel buu ka fadhiyaa waa la ogyahay ra-iisul wasaaraha ha ku wareejiyo ayay ahayd hotel dhakaale maalintii lagu shareeyey waa la sameeyey labadii sano ee ka fursan waaga ahayd baa dib looga soo laabtay waxaynu ka filaynaa markan barbarkay ka baxdaa waa bakayl qaleen qof waliba inuu dhinaciisa saxeexo dabadeedna ummadda horu dhawa- u dhaqaaqdo oo wixii kaleeto ee ummadda ay qabsan lahayd uga gudubto waad mahadsanta rofeor yaxye caamir isla su-aashaasi
waan salaamay injineerka iyo xildhibaanadii hore ay gala qaybgalaya dooda waa aragti gabadhii arooska ahayd la yiri ka warran bal waxay tiri isku naxnaxowna waa ahaaya isku bogbogowna waa ahaaya soomaaliyaa shirayso oo teendhadaa loo naqana haddii la yidhi isku bogbogow baan ahay oo ku farxayna dadka aan naqaan haddii lagu soo koobo intii shalay ku kala tagtana isku naxnaxoo baan ahay shalay waxaa jooga shan madaxweyne maamul goboleed niman la baxay waxaa jooga ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta rooble waxaa joogay madaxweynihii hore farmaajo haddii intii keliya ay isku yimaadiin hadda shalaba waa kala tageen maxaa imaan doona waaye haddii dhiiga cusub lagu daro oo ururada bulshada loo yeero oo loo yeero madaxda axsaabta oo hataa qolyo kale ama culamo loo yeero oo meesha loo aragti badiyo oo reer waqooyi oo dhan baa ka maqnaaya layiri loo yeero waxaa laga yaabaa inay fikir cusub oo is- isbalansi garay karo isdheelitiri karo oo meesha ka soo baxo taasaan waxoogaa waxaan ka qabnaa cabsi raggii shalaba isfahmi waayey oo iyagoo isla joogo oo qaarna leeya shirkaan u soconay qaarna leeya maya shirka waa lagu kala tegay war aniga waa joogaa si ugu kala tagna maya maya xalaa aa lagu kala tegay go-aankiina wax ka gaaray ahayd shirka sidaas ahay alin waa la qabanaa ilaahay tawfiiqda waa haleeshii karaa inay inta isu yimaadiin la ballaariyo wax fiicanna ka soo baxaan laakiin isku naxnaxoogaas inaan ahay sidaan wada ognahay shirarkii hore waxay dhammaantood ku dambeeyeen fashil taasoo ay ugu wacnayd sharuudo ka yimid dhinacyada shirka ka qaybgelayay haddaba shirkani muxuu soo kordhin karaa marba haddii ay weli taagan yihiin caqabadihii iyo weliba tabashooyinkii jiray xildhibaan faysal cumar guule Een, horta waxa weeyaan in la yidhaahdo mar walba waa sidii hore ma aha waxbaa ka bedelan qolada shirka diidan waxay sam- mar walba dalbanayeen in ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyo hawsha madaxweynuhuna waa ogolaaday baarlamaanka hortiisuna wuxuu ka caddeeyey inuu ku wareejiyey xilkii ra-iisul wasaaraha maadaama taasi timiday wixii la dalbanayeyna ay la ogolaaday madaxweynuhu baarlamaanka hortiisana uu ku ogolaaday isagoo baarlamaanka hortiisa fadhiya madaxweynuhu saas aawadeed ani waxaan leeyahay marka wixii la dalbanaya waa la ogolaaday haddii soomaalinimada iyo shir inuu dhaco la diidan yahay in doorasha dhacdo la diidan yahayna hadde waa wax kale laakiin ani waxaan qabaa shuruudii la codsaday ee ay codsadeen walaalaha iyaga hore u diiday een, ee dowlad goboleeda qayb ka mid ay ahaayeen weliba puntland iyo jubbaland ahaa codsigoogii maadaama la ogolaaday oo codsigoogii loo yeelay waxaan rajaynaynaa in shuruuddaas halkaa ay ku dhammaatay shuruudo dambena aan la keenin setembar iyo guddigii farsamo ee baydhabo fadhiistay wixii ay soo sameeyeen oo ay dus- guddigaa farsamadu weli wadaan hawshoodii una sii diyaarinayaan si doorashadu u dhacdo waxaan rajaynaynaa oon walaalaha iyaga leenahay doorasha ha dhacdo ciddii muxuu ahaa ilaahay u qoro iyo ciddii nasiib u yeelata ayaa soo baxayse doorashada baarlamaanka ha la ogolaado halana la fasaxo xildhibaan xuseen waad dhegaysanaysaa dooda faysal cumar guuleed marba haddii maamulka hogaaminta doorashadii amnigooda lagu wareejiyey ra-iisul wasaaraha oo tanaasul dhankii dowladda siiba madaxweynuhu sameeyey ma kula tahay inaanay meesha la keenin sharuudo kale si xal loo helo oo arinta looga gudbo
Een, horta runtii waan ka xumahay in la yidhaahdo waxbaa la wareejiyey wax la wareejiyey meeshan ma jiraan adduunyada hadal kuma shaqayso adduunyadu waxay ku shaqaysaa qoraal marka waa la wareejinayna waa in la caddeeyo exactly waxa la wareejiyey ya arrinta la isku haysteena ma ahayn ra-iisul wasaare iyo madaxweyne iyo waxaas waxay ahayd qodobo masiiriya oo ku ku saabsan inaan la is- la isku dhicin doorashooyinkan ma fahamtay Eh, oo ah arrintii gedo oo heshiis u baahnayd guddiyada oo eh, in in dib looga noqdo ahayd arrinta somaliland oo the elephant in the room ahoo yani toddoba iyo konton xildhibaan ah xataa maamulada mid inta haystaa ma jiro oo la doonaya in xayndaab yar muqdisnta lagu soo xidho dabeedna sidii doon laga yeelo oo loola dhaqmo sidii inay- inay qaxooti yihiin oo UN ta- un ta hoos imanayaan waa the only waa groupka keliya ee hoos imanaya xukuumadda puntland waa ka madax banaantay oo jubbaland waa ka madax banaantay oo galmudug waa ka madax banaantay oo meel kasta oo- oo hirshabelle waa ka madax banaantay koonfur galbeed waa ka madax banaantay ummadda iyaka wuxuu samaysanaya in la yidhahdo waqooyi xukuumaddii doonaysa inay soo noqotaa idin maamulaysa waa arrin lala yaabo arrinta badhawa waa saas oo kale wasiirre iyo waxaa la diray technical team iyo matalayeen marka runtii waxaa la doonaya haddii daacad laga yahay bahashan inay inay eh, eh, ay dhacdo doorashadanu oo si en- en ma garanaysaa eh, loo siman yahay u dhacdo oo miiska lasoo saaro oo diyaar loo yahay taa cid diidaysaa ma jirto laakiin waxaa la wada arkaa calaamadihii in la isjiirayo eh, eh, eh, oo la doonayo maaragtay maxay dhahaan, la isdardarayo ayaa la arkaa innagu waxaan doonaynaa shir loo dhan yahay oo dadka stakeholderska o dhani ay soo wada fadhiisanayaan maadaama kuwii hore ay ku fashilmeen rag isuruursadoo meel isugu tegey waa shaqayn weyda marka hore madaxweynuhu shaqo kuma lahayn arrintane administrationka inta badan waxaa wadi jiray ra-iisul wasaaraha intii xukuumaddii lasoo dhaafo dhan horta baashalka ka qaldan halkaasay ahayd teeda kale waa taan kuu sheegay waxaa shaar la toshay oo si shakhsiyana loo toshay ummad soomaaliyed waxba looguma qaban karo waxaa la doonayaa arrintan in bilowgeedana laga shaqeeyo ilaa dhammaadka la hal gruub ka shaqeeyo oy kusoo baxaan taasina waa laga gudbay waqtigii la ishandadaya ee la is- ciidamada la isku dalbanayay waa laga gudbay maanta baasha way simanta dhexday taallaa kubaddaa dhexda taalla si siman ha loo ciyaaro toddoba tobankii sebtembar yaa heshiiyey lixdankii mar markii la isku darsaday waqooyi wuxuu ahaa saddex meelood meel soo maaha shirkaa miyay fadhiyeen habraaci doorashooyinkooda dadka been baa loo sheegay waxaa la yidhi baarlamaanka ansixiyey ma ansixinin dad baa soo qortay shan iyo tobankii qodob ee doorashooyinkii la ansixiyey ayaa laba qodob kaga jirtay somaliland mid ahayd aqalka sare iyo ti kale marka runtii waxaanu aragnaa saansaan in la rabo in lagu maamulo sidii kuwii hore dhu- ee- ee ee soo fashilmay dhuusa mareeb ayaa tana lagu wadaa waxaan leeyahay ha laga waantoobo haddii la doonaya dalkan sidii loogu soo dhiibay xukuumadihii ka horreeyey ay u qabteen ay dhexda usoo dhigeen bahasha ee dabeedna ay ku yimaadeen gruubkan imika joogaa sidii oo kale inay u qabtaan baan ka filaynaa haye injineer axmed day caqabadaha xuseen carab ciise uu ka dhawaajiyey adiga ma kuu muuqataa sidayse suurtagal ku tahay in la dhaho shirkii saldhig waxaa u ah heshiiskii toddoba iyo tobankii sebtembar iyo in dhinacyada la qanciyo oo shirka la ballaariyo sidee bay isku qabanaysaa waa su-aal fiican jawaabteeduna ma foga Eh, marka hore wasiirku isaga ayaa iska leh aragtidiisa laakiin aniga aragti ahaan meel ay dad saddexaad oo stakeholders ama ku magacaabo ama cid kale ku magacaabo saamiley siyaasadeed ay ka soo galaan ugama jeedo heshiisyada iyo xeerarka qoran ama dastuurka kumeelgaarka dabada ha ku hayaan ama qaab kale oo ay xukuumadda iyo golaha shacabka u wada shaqeeyaan ee xeerarkaasi ku salleeyihiin meel ay dad kale oo saddexaad ka soo geli karaan shanta maamul goboleed iyo ra-iisul wasaaraha oo hadda garwadeen u ah oo soomaalida waxay ku mahmaahdaa hal diidaysa geeday ku xoqato ma weydee qolihii hore ee labada maamul goboleed ahaa oo qoliyo saamiley siyaasadeed ay ku gabraaranayeen oo ku shaqaysanayeen waxaan u malaynayaa inaanay socon doonin ad- shuruudo dambe oo ka daba yimaado oo iyagu ay leeyihiin marka waxaan leeyahay oo ii muuqata eedda waxaa qaadan doona oo la saari doonaa haddii shardi kale la keeno oo soo baxa ciddii keenta ama ha ahaato qolihii markii hore lagu magacaabayey mucaarad ama ha ahaato qolada muxaafadka ah ee dowladda ha ahaato shardi dambe haddii la keeno oo ka baxsan wixii technical committeegii baydhabo ay kusoo gaadheen february 18kii iyo eh, september 17 2020 wixii ka baxsan waxaan u malaynayaa inaanay ahayn laaqi waa mahadsanta ra-iisul wasaare rooble wuxuu sheegay inay ka go-on tahay fududeynta wax kasta oo horseedi kara in shirkan uu guuleysto ma isleedahay xukuumadda howsha loo igmaday way ka mir dhalin kartaa oo fursadda hortaala way ka faa'iidaysan kartaa brofesor yaxye waa mahadsan tahay inay ku guulaysato waxay ku xirantaha dariiqa ay marayso islaanaa sideed caruura ka saqiirta kii sagaaladaa ka jirada dadka uu yimid waa ilaah ku caafiye waxay tiri kan u maleymaa inuu raysanaaye sideedii ka horeyso walaalihiisa calaamadihii ka muuqa jira kana ka muuqdo shirkan calaamadaha ka muuqda waxaa ka mid a seventeen september ha lagu naqo seventeen september baarlamaanaa jira madaxweynena waa jira hadda baarlamaanna ma jiro madaxweynena ma jiro madaxweynaha waxaa la yidhi wuxuu wareejiyey awooddii wuxuu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha ammaanka ammaanke ammaanka doorashada ammaanka maamulka doorashada cerka baa laga keenaa ciidamada kale uu la haystaa command service sax xukumo command buluusiya sax xukumo ra-isul wasaaraha ciidamada uu weydiisanaa labadaasuu ka keenaa ammaanka la wareejiyo waa keen awoodda weliba ku shaqeynaa shir afrikaan oo ka qaybgala iyo uga qaybgala runtii layska sheegaa fiican brobleemka soomaaliya suu u kala koray in loo xaliyo sooma soomaalida haddaa runta sheegto waxaa lagu leeyahay ciladaha meesha isdul saaran brobleemka baarlamaankan dhibka dhan horta qayb uu ku leeyahay intaasoo miisaaniyad la hor keenay weligood hal mara umalaynaa miisaaniyad xisaab xir inay inay suubiyeen inta kale hadday suubi lahaayeen miisaaniyadda xisaab xirkeeda waxaa la dhihi lahayd tii kale lagu beysgaray lahay saa u soconnay waxay gaartay wasiirku yidhaha sagxaddan jiifnaa siyaasadiina saasoo kale sameeyeen siyaasadda dabagalay u baahan tahay in laga daba tago la soxo baarlamaanka horta dembigaasu lahay aabbihii waa asigi dadka meesha isugu yimid waxba yaan la qarqarin dowladdan waa tagkeer waa xilgaarsiin farmaajaa jooga meesha kow farmaajo oo jooga xal in la gaara haba suginba inuu asiga ka tago waay haddii asoo joogo doorasho la qabto ee koonfur galbeeda ugu shubee kanaa ugu shubee la yidhaah inta uu joogo horta xal haba sugi haddii doorasha dhaca waa la boobay waa la dooda kasii taagnaanayso somaliland kanma masalayn kar baydhaba hadda tusaale u qaadan aqalka sare inta ka imaa soo gelaysa madaxweyne wax ka dooranaysa asaa iskale hirshabelle wax kale asaa iskale kuwa kale waxay dhihi doonaan looma dhamo looma dhamo inta maa lama kale xoog badna shala midowda africa ha loo yeero asaana yiri waa inay qayb ka qaataan nabi soo magacaabe haddana asaa yiri ma rabna haddana ninka inta raac marka qof aa og tahay inuu shala war ku sheeg uu ka baxay maanta waa ka baxa brobleemka marka meesha ugu weyn ha laga xaliyo haddii oo ninkaa duco qaadana ha yidhaaho waa ka baxay weji cusub waa furmaayo subaxdaas dhagaystayaal haddii aan idiin xusuusiyo intiinaan hadda inagu soo biiray weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno shirka arrimaha doorashooyinka muqdisho iyo natiijada laga fili karo shirka waxaan siinayaa xildhibaan faysal madaxweynaha jamhuuriyadda ee hadda fadhiya dalka inqilaabkuma qabsan doorasho ayuu ku helay waxa weeyaan doorashadii sharciga ahayd buuna ku fadhiyaa doorasho sharciguuna ku tegayaa waxaan marka u sheegaynaa walaalaha iyada qaybta ka ah dooda iyo mar walba qolada tirahda madaxweynuhu waa baxaya war madaxweynuhu sharciyad buu ku yimid sharciyadna ha ku baxo maadaama meel banaani ma jirto oo vacuum oo dhacaysa oo dalkan ma jirto hadday baarlamaan tahay iyo hadday xukuumad tahay iyo hadday madaxweyne tahay waa isku mid laakiin baarlamaankuna waa joogaa xukuumadduna way jooge madaxweynuhu waa baxa marka wax wey qof baan necebnahay system ma necb- ma ma necbin way markaas hawsha haddii laakiin la sheegayo run la wada sheegayo waa in systemku sidiisa u wada baxaa oo systemka lagu wada hadlaa system baa meesha jooga systemkana wuxuu ku baxayaa in system kala bedelo waa marka aan ka hadlayno soomaalinimada iyo doorasho xol iyo xalaala bini aadamku waxa weye mucaarad iyo muxaafid adduunyado dhan baa u nool ceebna maaha laakiin hal aan isla qaadano dalkaani yuu noqonin meel bannaan hal la sameeyo oo muxuu ahaa farmaajo doorashada wuu naga helayaa maadaama uu naga helayo aan ognahay lama tartamayno meesha ma qabato meesha waxa qabata ha la tartamo miiska ha la wada yimaado ciddii ilaahay meeshan siiyo way u qoran tahay haddaba ma naqaano anagu midda kale walaalkay waxaa ka soo yeedhay madaxweynuhu xilka ma wareejin baarlamaanka hortiisu ku wareeji wax lagu laalaabto iyo wax laysku qaqabsado iyo way jirtaa iyo ma jirto doodda ma qabsid meesha wixii dhacaya kale waa wax kale laakiin waxa weeye arrinkaasi waa arrin cad meel cad baana lagu sheegay waana hay-adda sharci dejinta horteeda ka sheegay madaxweynaha jamhuuriyaddu taasi inaan ku daalno oo ama aan ku noqnoqono waxba maaha aniga waxaan sheegayaa walaalaheenna inoo waxa weeyaan stakeholderska inta ah waa dowladda federaalka iyo shanta maamul goboleed iyaka ayaa markii hore waa la ogolaaday waxaa laga hadlayaa principal mabdaca laga hadlayaa wax isku haysta maaha raaca mar walba waa la bedelaa waana kuwa baydhabo laga soo shaqeeyey haddana laga shaqaynayo laakiin waxa weeyaan september waxa weeyaan waa shan iyo tobankii qodob ee markii lagu heshiiyey ayaa meesha yaalla waxbaa la keena haddi la yidhahdana hadda ma dhammaanayso anigu waxbaan qaba hadda marka haddii la furanayo cid walba waxay noqonaysaa qaybteeda ka mid noqonaysaa shirka waan ka qayb gelayaa cid ii diidaysaana ma jirto xildhibaan xuseen macaarad iyo maxaafid ma jiree waxaa macaarad lagu yahay fikrad ay wataan dad doonaya inay doorashada say doonayaan u tashaan laakiin kulli waxaanu nahay dalkayaga maxaafad wadannao doonayna badbaadino soomaaliyan badbaadino in system dimuqraadiya lagu kala baxo awood wareejintu madogta madaxweynihii hore warqad buu qoray saxiixa shaabadaysan oo awoodihii ciidamada uu ku wareejinayo si uu markaa u noqdo nin baratamayo oo halkaa fadhiya siyahaye iyo wax laskuma haysto dastuurkaa sheegaya xeeroosaadkaa sheegaya wadogta labadii qodob ee lagu daray dastuurka ee ahayd sheegaysa habka uu ku joogayay baarlamaanku iyo hay-adaha kale madaxweynaha marna laguma meenshan karanin waxaana ku qoran baarlamaanku marka uu inta uu baarlamaan la midii matalayo awoodihiisa iyo xasaanadihiisa wuu haysanaya madaxweynaha laguma sheegin waxaana saa loo sameynayana ku shee- ku sharaxaya executive-ka ama fulinta iyo madaxweynuhu haddii awoodaha noocaasa la siiyo markay xafiis ka sii baxayaan bay waxay doona seexayaan hay-ado hortooda kala duwan yihiin horta baasha in la fahmaa la doonaya moogta markaan leenahay madaxweynuhu ha wareejiyo amniga dalka ha wareejiyo maadaama sideedii febraayo ka hor aanu heshiis siyaasadeed ku joogin raggii ka horreeyo o dhan markii la yidhi technical extension dhowr bilood oo doorasho lagu qabto heshiis siyaasada markii hore dhacay iyadoo la wada ogol yahay ama ka dhacdo kambaala ama ka dhacdo xamar oo xasan sheekh warqada ha saxeexo iyadoo la iswada ogol yahay ayaabaa deadlinekii lasoo dhaafay laakiin madaxweynahan wuxuu kaga duwayay kuwii hore o dhan waktigiisii oo dhacay ayuu weli sii fadhiyaa iyo heshiis siyaasadeed oo uu ku jooga aanay jirin marka runtii in la fahmaa la doonaya sharci darradu meeshay ka imanaysaa waa halkaa ilaa iyo february 8 ilaa iyo maanta xataa hadduu marka waxa waa kursi siyaxaye ilaa madaxweyne kale ku imanayo asagana midaan ku sheego waan ku faraxsanahay wasiirku inuu ogolaado ee wuxuu yidhi inqalaabka muu qabsan of course kuma qabsanin laba ad madaxweyne oo isaga ka horreeyey oo mid weliba uu ra-iisul wasaare u ahaa ayaa si nabada ugu wareejiyey oo sii joogi karay oo ka awood badnaa isaga oo shaqo wan- weyn soo qabtay si nabada baa loogu wareejiyey maanta in labadii oday hotelkan maanta aan fadhino ku xabadeeyo dalka nimankii xoreeyey ya oo isaga ka yani maxay tole inuu madaxweyne noqdo sabab u ahaa yani waxaan ka hadlaynaa takrifalka awoodeed ee laga cararayo in la xakameeyo ay tahay markaa awoodda madaxweynaha ilaa doorashada ay dhammaystirmayso maadaama waqtigiisii dhammaaday taasaa ugu weyn bini aadamku waa iska taqaanaa wux- wuxuu- marka qaarkood waxa weye cadafadiisa qaadaysa Cadfad- cadafada marka waxaa la doonaya sharci controla waanu noo qoran yahay markasta in la fadhiistaa wanaagsan tahay laakiinse waxaan kuu sheegaya calaamadaha ka muuqda sida professorku sheegay waa calaamadihii dhusamareeb anaa dadka isugu yeedhaya anaa ajandaha dejinaya ee anaa ogolaanaya cidda imanaysa waxaas waa wax maskaxda gala ma aha dalkan waa la wada leeyahay ee isku si baa loo jecel yahay wadaniin waa la wada yahay tanna marka wayna noqotaa mid kuwii hore ka duwan oo shir ay s- bulsho soomaali u dhan tahay oo laisku wa- wax laisku ogolay halka ay ka soo baxaan laakiin haddii raggii hore intay isu yimaadaan haddana l- laga filo natiijo cusub de waxaan walinaya waalni injineer axmed dee haddii aad hadal ka qaadatid
horta shaksi nacayb xoogay waxaad moodaa in aanu meesha oolin inaynu dad necba aanu qof iska nacno ma aha waana haddaynu dad waaweyn nahay ama aynu heer gaadhnay hogaamin ama aynu heer tacliin oo sare gaadhnay waynagu xun tahay inaynu qof carabka ku midno oo ku shidno oo wax aanu dow ahayn lala dabagalo ugu sheegi maayo meelahan dembiyada lagu xambaaro dembiye xambaarka aanu aqaano baraha bulshada aad tidhaahdaan waxa ay falkiyaan oo ay dadka u sheegaan oo ku fadqalaleeyaan ummaddan anigu sheegi maayo waxyaalahay kaga warramaya laakiin runta marka la taabanayo madaxweynuhu meesha wuu fadhiyaa wuuna fadhin doonaa ilaa madaxweyne kaleed uu ka bedelayo xaq buuna u leeyahay inuu tartamo oo cid u diraysaa male sharciyan wax dheeraada oo hadda oo fidno isaga uu sameeyey oo soomaali ku kala tagtana meesha ma taalo innagoo arkayna oo ay live tahay baarlamanka horteeda ayuu u sheegay in uu wareejiyey dhammaanba wixii doorashada ku saabsan ilaalinta amniga doorashooyinka hirgelintooda isugu yeeridda gobollada maqan ee wax tabanaya dudsan iyo kuwa kale ee raba hawshu inay hagaagto intaba stakeholders kuwaasaan ku magacaabi karnaa laakiin ciddii kale ee intaa ka baxsan stakeholdersna ma aha haddii meesha la keenana waxaan u malaynayaa gabtooxada ka weyn ee guntiga lagu gufaynayo inay noqon karto waan u malaynayaa waanay tahayba ma ahayna male keliya ta waan hubaa shirarkii hore waad la socotaan meeshii ay ku dambeeyeen iyo doodihii jiray sida arinta gobolka gado oo kale oo khilaafka taagan oo xudun u ahaa ma kula tahay in is-afgarad la gaari karo brofesor yaxye
horta midin haddaan ku hormaro shaksi nacayb ma jirto meeshaan saaxiibka markuu leeyahay marka inuu qofaa inuu soo baxaan diida qof sharci hadduu kusoo baxaayo qof diida male haddii doorasho cadaalad ha la raadinayo ay timaado waa ogaa sigaba farmaajo boqolka shan heli maayo laakiin sida uu u rabo oo ah dimuqraadiyadda eritrea oo aan ka baranayno wadamadii hore dimuqraadi u ahay sida qatar iyo imaaraadku ayna barayaan wadama asuguba ahayn inaad dimuqraadi nuuca uu nala rabo iyo tii hadda aan kulahay goboladan oo qaawanaanta waxa ay soo dooranayaan waa wax qof isku leexleexsaday shirkan teendhada waa inuu baabi'iyo raadka wax isku leexleexsiga oo ah inaan si sharci darre ah ku imaadaan rabaa baarlamanka dowladu waa dhacdaa dowladdan waa xilgaarsiin waxaan dhahnay maalintaas ee ku ekeed sideedii febraayo ninkaas madaxweynenimadiisa rasmiga ah hadduu sugaayo qof uu ku wareejiyo hasoo iska jooga ha suga ha tartaba haddii qof ugu guulaysta ku wareejiyo laakiin waa joogaa sideedii febraayo waa lasoo dhaafay labadii sana la rabaa baanbaan in lagu dhameeyo hadda saddex bil maro haynaa shirkaana fashil baa laba kale ku dar labadii sana saas ku dhamaanay eedba meel lama xukumay dekedan waxaana la iska biilanaya tan oo aada leedahay gedo gedo keliya maaha waktiyada saan kriisuga uu yimaado oo doodu ay siyaasaddu ay ku laabto xaalado gooniha la abuuraa juwaar dagaalaa ka socdo hiiraan dagaalaa ka socdo shabeelladana ka socdaan gada hadda la isku khilaafsan yahay xamaraa leeyahay hadda tuugadiyaa badata oo xaafadoo dhan waa la isdhacaa haddaa la abuuray waxaasoo dhan maxaa loo sameeyey waxaasoo dhan in la yidhahdo xaaladda meesha waddanku maraya waa ujeediin ee iska yeela wax sharci darra in lagu ansixiyo taas dhaqan soo jiraynaheed waa la yaqaana qofku xilka ha wareejiyo ceeb ma ah hadduuna wareejiyana ra-iisul wasaarihii horeba toddoba daqiiqay ku tuureen cid xiluu ku wareejiyaa soo jooga magaalada xil qofku ku wareejiya baa jirta khayr xabad ma wareejin farmaajan iska jooga hadhow ha wareeji ama iska tago hadhow wal qof wareejis loo baahnay runtana alla su sheegdaa runta sheegta waxaa lagu leeyahay qofaa taargadgarayna ee qabiila wadan leeda dhinaca uja war ani xisbi mucaarad waxaa jiro dhan hal xabo xubin kama ih war anigu ra'yigeyga qofeena cabrana maane iyo waxa naga dhexeeyo maane shaksigaa doo jidkaas barayo wax naga dhexeeya male waxaan ku haystana male xildhibaan faysal cumar guuleed codsigu iyagu ka yimideen in ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyo ra-iisul wasaarihii waa lagu wareejiyey cabsida dambe la qabaan wax weeyaan ra-iisul wasaarihina waa farmaajo miyaa laleeyahay hadda hadda waxaan rabaa marka waxa inaan inaan ka baqno fiiri inaan ka baqno runtana isku sheegnaa fiican waxaa la rabaa waxa aynu meesha xaqiiqda ka aadno aqoon-yahanaan nahay dalkan waa maamulaynaa ina maamulana waa lanaga rabaa caqliguna inuu shaqeeyaa laynaga rabaa beesha caalamka iyo soomaalida iyo maamul goboleedyada intuba waxaa lagu celiyey celceliyey heshiiskii toddobiyo tobanka sebtembar toddobiyo tobanka sebtembar haddii mucaarad layahay iyo haddii muxaafid layahay iyo haddii cid walba tahay maadaama taa la isla qaatay laakiin wixii technical ah ee farsamo ah waa laga wada hadli karaa way furan tahay guddi baydhabaa loo saaray waana joogaan meesha hana laga wada hadlo laakiin heshiis ahaan waa la isku wada raacay waa la wada ogol yahay madaxweyne wuxuu xilka ku wareejiyey uu ku ogolaaday waxay ahayd in la qaato heshiiskaasi wakhtigaasi ahaa laakiin heshiiskaasi ma ficnaa ma xumaa waa option kale madaxweyne wuxuu yidhi anuu raalli ka ahayn baa laygeliyey uga sheegay idaacadda isagoo habeenkii wuu saxeexayay heshiiskaasi uu yidhi ma aanu ma aan rabin laakiin waa la iska kay raacay hadda maalin walba meel baan u gurnaataan waxay ku tusaysaa doorasho looma socdo maadaama aan doorasho la soconin haddee walaalow taa anigu kama jawaabi su-aalan ka jawaabi karna maaha laakiin waxaan ka haddii doorasho la socdo doorashadu waxay u baahan tahay farsamo waana soo geli jirnay haddana waan gelaynaa dibna waan u geli doonaa soomaalina way taqaanaa aqoonteedana way leedahay dadnimadana way leedahay aan isku kalsoonaano xildhibaan xuseen maxaa cashar laga baran karaa shirarkii hore maxaase la gudboon ra-iisul wasaaraha si uu u abuuro kalsooni u dhaxaysa dhinacyada dowladda iyo maamul goboleedyada si loo helo is-aaminaad iyo wada shaqayn horseedi karta in xal laga gaaro ismariwaaga doorashada horta dee walaalkey aan ku yara noqda ee shirka dhuusamareeb uu ku dhegan yahay heshiis baa lagu galay waxa weeye waxaan rabay inaan weydiiyo yaa u fadhiyay dhuusamareeb isaga maadaama uu leey waqooyi baan ka soo jeedaa yaa u fadhiyay halkaas uu masiirkiisa iyo wixiisa ka shaqaynayay mise wuxuu ogol yahay inuu noqdo sidii qaxootiga united nations hoos iman jiro kale inuu xukuumadda hoos yimaado yani runtii waa mogta meshan waxaan ka hadlayna anaga waxa weeyaan inaan anagu nahay muwaadiniin soomaaliyeed oo u madax bannaan sistamka doorashay ku imanayaan anagu xukuumadda ma hoos nimaadno meel kalena ma hoos nimaadno taasi waa kow ta labaad shirkan shirkan haddii la doonayo inuu inuu shaqeeyo waa in wixii hore o dhan laga yimaadaa ee fashilmay ajendaha inuu furo oo open noqoto in loo furo saamileyda siyaasadee o dhan waa inuu shir eeg addunyada o dhan bay ka dhacda marka civil war dhaco ama dhibaata dhacda ama lasfaham lasmariwaa dhaco teda kale dalkeena wuxuu ka soo kabsanaya burbur iyo dhibaato doorashada dadban baanu soo gelayna mar kasta waa gaadhsiin kara laanahay one man one vote waynu ognahay sababta in kastoo yimaadaa isagaa doonaya inuu inuu inuu tuso doorashada ma doonayo inuu hay-adihii dhiso maxkamaddii lama samaynayo ee kala saar lahayd ummadda Te- teendhada shirkii ugu dambeeyey ba- ee lagu qabanayay maalintii ugu dambeysay markay musamareb lagu soo fashilmay yaa ka kacay shirka wasaqdii dhex dhawaaqay oo qabtay een, shir aan la ogeyn nimankiioo maamul goboleedyadiioo fadhiya oo la yidhi berri aynu isu nimaadno ya ayuu duba duba dhawaaqo markaasuu yidhi waa lagu kala tegay meeshii nimankii oo isu diyaarinayay maalinta ku xigtay yacni waxaas dowladnimo ma ah runtii waxaan waa tan ku sheegay waa inuu dhib- khaladaadkii hore oo dhacay oo dhanka guura waa inuu kalsooni kalsooni buuxda ummadda geliyaa hadduu ra-iisul wasaare uu yahay anaga maanta xuseen carabi soo ra-isul wasaare uu yahay matalaaddeeda waa inuu i ogolaado inaan madax bannaanahay haddii laakiin la haysan raba inuu iga dhigo oo tod- konton iyo toddoba cod la- la doonaya xayndaab inta lagu soo xidho wixii raba laga yeelo ogow ninka dee inta marka meel kusoo xidho waaba iska madaxweyne marka musharaxiintu maxay ka baratamayaan haddaanay xaq u lahayn inay u bartamaan konton iyo toddobada cod say ku heli lahaayeen waad mahadsan tahay xuseen intaanan u gudbin axmed dey aan siiyo faysal si uu ugu jawaabo su-aashii ahayd yaa kugu matalayay wadahadaladii hore mar walbana dalkan waxaa wakiil nooga ahaan jiray cidda ra-iisul wasaare ku-xigeenka doorashadii tu alifka xuseen isagaa wakiil naga ahaa isagaa noo matelayay waanu ku qanacsanayn tii sigistiinkii in cumar carta ahaa tanna qadar baa ahaanaya cid kastoo jecel iyo cid kastoo necebba qadar isaga ahaanaya shalay xuseen uu ahaaye wuu ag fadhiya hadde ma aan ahayn ha yidhahdo tu alifkii wakiilna kaama ahayn guddoomiye aqalka sare uu tegi lahaa shirka markii uu ka socday halkaasi taamkiisa isagaa dhumiyey cid u diida ma jirto cidna u diidi kartana ma jirte haddana stakeholderska anagu awood waxaan u leenahay reer waqooyiga konton iyo toddobada xildhibaan intoon lixdan xildhibaan intoon wada fadhiisanno annaga go-aankayga gaari karna kana tashan karnaa maseerkayga beesha caalamka waxay cadaysay injineer axmed dey inaanay wax caqabad damba loo dulqaadan doonin maxay tahay doorka beesha caalamka arrimaha siyaasada dalka xilligan qolyahan beesha caalamka lagu magacaabo meeshay doonaan ba ha joogaane iyagaa inooga fara dhuudhuuban oo og run ahaantii cidda la rabo inay meesha timaado iyo in aan shuruud dambe lagu xidhi karin intaba way ka warqabaan haddii shuruud dambe la keeno macnaheedu waa qas ila meerayso taasna u malayn maayo beesha caalamkaas sheegtay kolley anigu daadmaajis kuma wanaagsaninba laakiin in ay marnaba arrintan ay soo dhaweynayaan malayn maayo qaskii qayb bay ka ahaayeen laakiin way fiirinayeen godad liqa ulbaa la iskaga dayaa labada sano markay arkeen oo ummadda soomaaliyeed inay jihaysan karto ay arkeen markaas ayay waxay amaamudi kala amaamudeen xataa jabhadaha shirka maanta hadda way ku qasban yihiin iyaga laftigooda in ay taageeraan sida uu yahay ra-iisul wasaaraha iyo shanta maamul goboleed shanti kalena aan lagu soo darin waa mahadsanta barfasoor yaxye ra-iisul wasaare markii ugu dambeysay shirka anaga mu- mateenada kuma jirin ra-iisul wasaaruhu waxuu lahaa nala ku yiri dadka teenada gale ii suga meelaa la hadlahay go-aan miiska kuma qaadan karin hadda waxaan ka sugaynaa inuu noqdo nin karti ule inuu miiska go-aan ku qaato waxaan kaloo kula talinaynaa inuu samaysto guddi la talin oo dhinacyadaas dhan ka madax bannaan oo ama odayaal horeo siyaasiyiin ha noqdo ama culummo ama aqoon-yahan ama laba labo qofood oo gobolada ka socota beesha caalamkaa soo dhaqatay beesha caalamku iyada- haddaan hadda wax laga qaban waa siifaday hadda konga kinshasa kusoo biirtay oo qatar ay noo keentay oo beesha caalam ka mida oo waxay ergega diiday ka mida oo dowladdu ay tiri diida haddaan la socota haddii kale marka ebed waxaan hay- waxaa noo jooga abu abi iyo abu eh, aforge waxaa noo jooga laba caraboo meesha baasla fadhido qatar iyo imaaraad la yidhaah oo madaxdan u kala ordaan haddii la sii joogo waxaan- waxaa noo imaanaya mosambique iyo angola iyo marka beesha caalamka inta iska dhegatirno intaa iidaanba la moogaan karinoo xalanay ku fadhiyaan nabadgelya waxba la qaadayna ku leeyihin maxaa noo dana iyo ra-iisul wasaare inuu iska dhigo ergey madax bannaan oo kale inuuna iska dhigin ra-iisul wasaare oo oo ninka magacaabay cawada kha- khabarka u celinayo inta shirku socdan waxaa ma dhihi laha ra-iisul wasaaruhu laftiisu villadaha kasoo guura xalana dega ama xaafad kale maxaa la gudboon dhinacyada siyaasada soomaaliya si doorasho wadar ogol ay wadanka kaga dhacdo isla markaana xilka si nabadgelyo ah loogu kala wareego faysal cumar
waxaa la gudboon horta ra-iisul wasaaruhu doorkiisa inuu qaato sida xilka loogu wareejina hawshiisa u fushado maamul goboleedyada kalena inta muxaafidka inta mucaaradka waxaan kula talinaynaa inay ra-iisul wasaaraha la shaqeeyaan si ay doorasho u dhacdo waayo muhiimadda ajanduhu waxa weye doorasha inay dhacdo meesha waxa weeyaan doorasha si ay ku dhici lahayd in laysku tanaasulo weye haddaan tanaasulaad imaanin doorasha ma dhici karto doorasha waxay ku imanaysaa in laysku tanaasulo marka anigu xildhibaan ahaan soomaali ahaan siyaasi ahaan waxaan fiir ka soo jeedinayaa dhinac kasta ha noqotee ha laysku tanaasulo si ummaddu ay uga baxdo dhibaatada ay ku jirto xildhibaan xuseen carabi ciise gebagabada barnaamijka faaqidaadaan isla soo gaarnay xalka maxaad u aragtaa si doorasho nabdoon ay wadanka uga dhacdo islamarkaana si nabadgelyo ah xilalka loogu kala wareego waxaan waxaan odhan lahaa sida abukatun sheegay ra-iisul wasaaraha waa in si sharciyeysan awoodaha amniga na doorashada awoodaha amniga dalkan si laysu aamino waa ogta maalin dhaweed wixii dhici gaadhay halkan in ciidamadeenii qaran ay kala jabeen oo laisku dhufan gaadhay maalin dhaweed waxaana keenay taas waxay kalsoonida dalkan ka jirta xumada ka jirta wixii ummadda lagu sameeyey madaxweynayaashii naftooda khatar la geliyey musharaxiintii iyo ra-iisul wasaarihii hore oo khatar la geliyey la xabadeeyey dhibaataa timi kalsooni darri baa timi yani ceebtii ugu weyneed baa ka dhacday halkan meeshan nimka fadhino kumanan dhallinyara baa ku dhimatay see shabaab uga xoreeyaan in maanta loo noqdo inuu nin kastaaba intuu cabsoodo ama baqo degmadiisii dib ugu noqdo yacni waa anigu kuma riyoonin inay weligeed ka dhacdo soomaaliya dib uga dhici doonto halkaa dadkii geeyey waa la garanaya waa dad kale maanta waxaan qabanaynaa doorasho xor iyo xalaal ah oo waxaan dhacaynin si saxa inuu u madax banneeyo ra-iisul wasaaraha la doonayaa awoodahana si sharciyeysan oo saxeexan oo shaabadaysan uu ugu wareejiyo markaa u musharax noqdo madaxweyne hadduu rabo iyo ka fadhiisto ta labaad shirka waa inuu shirkana waa inuu noqdaa shir qaran waanu xidhnayn only this yani r s v p yani lagu soo fadhiisto in shir qaran oo weyn halkaa ay ka soo baxda markaa ajandihii doorashada oo lagu wada kalsoon yahay laakiin mid hore oo halkaa lagu soo yabeebay oo waxba ka jirin ya iyo min intuu wixiisa soo qortay yiri dabeedna habraac baan ka dhigayaa ummad dhan lagu dooranayo isagu shaksiyan u qortay oon baarlamaanka laga ansixinin waxaas wax khtarada laga dagaalamayo ee dalkan civil war ugu dhici gaadhi maalin dhaweed awgeed in laga waantoobo khaladadka hore aan lagu celinin miiska la soo saaro wax kasta wax la qariyo qurun baa ku jira maxaa la qarinayaa baase loogu diidaya ummadda inay ta wada tashato ummadda soomaaliyeed waxgaradkeeda inuu tashado maxaa loo diidaya intaas ayaanu dhagaystayaal kusoo gebagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa marti ku ahaa oo ka qayb galay wasiirkii hore ee gaashaandhigga xildhibaan xuseen carab ciise wasiir ku-xigeenkii hore waxbarashada xildhibaan faysal cumar guuleed brofeysar yaxye sheekh caamir oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho iyo injineer axmeddey maxamed muuse bara jaamacadeed waxna ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo